bismillaahi raxmaan raxiim dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo rediyo jawhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo war ka soo saartay sare oo kaca ku yimid shidaalka la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dhinaca dastuurka xasan sheekh xuseen maxamuud ayd oo deeq raashin ah gaarsiiyey boqol qoys oo ka mid ah dadku abaaraha ku saameeyeen degmada xudur ilaa iyo kun qoys oo ay saamaysay abaarta ka jirta dalka oo ka faa'iidaystay gargaar biyidhaamin ah oo loogu sameeyey deegaana hoos degmada cadaado faahfaahina ka soo baxaya howlgalka dhan ah al-shabaab oo laga fuliyey shabeellaha hoose
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegeystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo rediyo jawhar idiin hayo kuwada ugu door karoon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkii oo intaasi ka faahfaahsan waa habeenimo khamiisa jimcaana ay soo gelayso laba iyo tobanka bish saddexaad sanadka laba kun lix iyo labaatan dowladda soomaaliya ayaa war ka soo saartay sara ukaca ku yimid shidaalka dalka ganacsatada soomaaliyeed ayaa ugu baaqday dowladda inaysan qiimaha lagu iibiyo ka badan dul saarin muwaadiniinta soomaaliyeed wasimaha wasiirka wasaaradda ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan cabdiwahaaba cali cumar cananuug ayaa ganacsatada waxa uu ka codsaday inaysan muwaadiniinta soomaaliyeed dul saaran wax ka badan inta aysan xaqa u leeyihiin waa kan wasiirka arrimaha iska hadlaya
ganacsatadana xaq uma laha wax ka badan waxa ay ay keenayaan inay maalinta ay dhibaatada jirta ugu faa'iidaystaan muwaadiniinta hayntoodu ay aada ku u hooseyso maanta oo ay taariikhdu taha labaiyo tobanka bisha saddexaad waxaan iskugu nimid inaan warbixin kasay ka siino muwaadiniinta soomaaliyeed xaaladda waddanka uu maraayo dhinaca shidaalka muwaadiniinta sharafta leh sidaad ogtihiin adduunka maanta wuxuu marayaa xaalad adag oo xaaladaha kuso kusoo kordhay dagaalka bariga dhexe taasoo saameyn ku yeelatay marinadii loo soo marin jiray shidaalka imanaya waddankeena haddii ay noqon lahayd dhinaca logisticada iyo haddii ay dhinac kale noqon lahaydba saameyn wuxuu ku yeeshay toos ah taasoo ganacsatadii soomaaliyeedna ay ku qasbanaadeen in dhibaatadii ka timid bariga dhexe ay saameyn ku yeelata badeecadii ay waddanka keeni jireen marka koowaad waxaan u mahad celinaynaa ganacsatada soomaaliyeed oo suurto gelinaya waqtiyada adag inay u fidiyaan muwaadiniinta soomaaliyeed inay helaan shidaal ku filan annagoo og taas maanta in maaragtay wadamada qaar ay dhibaato ku noqon karto ama maalmaha soo socdaba ay dhibaato noqon karto in shidaal la helo ganacsatada si la mid a haddii ay wanaaggaa sameeyeen oo ay ay u suurtogeliyeen inay muwaadiniinta soomaaliyeed helaan shidaal waxaa waajib ku ah in iyaguna ay maaragtay dhinaca qiimaha aysan maaragtay wax ka baxsan inta ay xaqa u leeyihiin ama qarashka ku bixi kara in ka badan ay saartaan muwaadiniinta sharafta leh iyo ganacsatadeenna waxaan u caddeynaynaa in wasaaradda batroolka la tashi iyo iyo iyo wadahadal markii ay la yeelatay ganacsatada kadib oo ay dhegaysteen ganacsatada iyo dhibaatooyinka ee la soo darsay xaaladaha uu waddanka ku jira maanta aw xaaladaha uu adduunka ku jira maanta gaar ahaan bariga dhexe waxay noo sheegeen dhibaatooyinkii ay qabeen dhibaatooyinkaasna waxaa ka mid a helitaanka shidaalkuba inuu maalmaha soo socda dhib noqon doono in wixii ay heleenna qarashka ay ku heleen uu uu yahay qarash aada maaragtay qaali u ah sidaas daraaddeed waxaan ka codsanay kaa wasaarad ahaan in ay u dhimriyaan muwaadiniinta soomaaliyeed wax ka badan waxay qaadi karaanna aan la dul saarin haddii ay ku helaan shidaalka qiimaha ugu macquulsanna ay helaan annaga ka dowlad ahaan aan ka garawnay ama aan u ballan qaadayno wixii dhankeenna in loo fududeeyo muwaadiniinta sharafta leh ganacsatadeennu waxay ku shaqeeyaan duruuf runtii aada u adag ma ahan inaan u cudur daarayna keliya laakiin waa wax xaqiiq ah ganacsatada soomaaliyeedna si la mid a waxaan ka codsanaynaa iyadoo lagu jiro bishii barakeysneed maalmaheedii ugu dambeeyey iyadoo waddanka uu ku jira xaalad abaar oo aada u saameysay dhinac walba iyo iyo iyo geyiga soomaaliyeed meel walba in aynan macaash ka badan macaashka xalaasha u ah ayna maanta duruufahaas jira aawadood uga faa'iidaysanin waxaan rabnaa in arrinka shidaalka iyo badeecooyinkaba ayna siyaasad noqonin lana siyaasadeynin maadaama ay tahay wax ku xiriira qutul duruuriga shidaalka waad ogtihiin wuxuu asal iyo iyo iyo bees u yahay in wax walba oo dhaqaaqa lagu hela haddii uu noqon lahaa baabuurta la isticmaalaya haddii ay noqon lahayd warshadaha yaryar ee waddanka ka amba qaaday wax walba maanta waxay u baahan yihiin shidaal haddii la siyaasadeeyana waxay noqonaysaa in maaragtay xaqiiqda laga fogaanayo lama siyaasadeyn karo qutul duruuriga lama siyaasadeyn karo shidaalka ganacsatadana xaq uma laha wax ka badan waxa ay ay keenayaan inay maalinta ay dhibaatada jirta ugu faa'iidaystaan muwaadiniinta hayntoodu ay aada ku u hooseyso muwaadiniinta soomaaliyeedna waa inay fahmaan in waddankii iyo adduunkuba duruufo gaara maanta uu la soo darsay oo maanta marinkii hormus iyo waddankii iiraan oo ahaa boqolkiiba sagaashan ay noo sheegeen ganacsatadu inay ka soo qaadan jireen shidaalka aan isticmaalno maanta waxaa ka taagan aan qofna loo macnaynayn marka ilahaasaan kusoo koobaynaa warbixinteenna sida guud shidaalka iyo arrimaha shidaalkuna arrimo la siyaasadeyn karaa ama siyaasadna ma aha si guudna quutul duruuriga waa arrimo ka fog in la siyaasadeeyo taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dhinaca dastuurka xuseen sheekh maxamuud ayaa deeq raashinaa gaarsiiyey boqol qoys oo ka mid ah dadku abaaruhu ku saameeyeen deegaanaha hoostaga degmada xudur maxamed cabdiraxmaan ayaa xudur ka soo diray deeqdan raashinka oo ku deeqay la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dhanka dastuurka dhakhtar xuseen sheekh maxamuud waxaa la gaarsiiyey oo ka faa'iidaystay boqol qoys oo ka mid a danyarta ku nool deegaanka faajar fayle ee hoostaga degmada xudur ee xarunta gobolka bakool deeqda waxay ka kooban tahay bur bariis timir iyo saliid qoysaska maanta la gaarsiiyey deeqdan waa dadka nolol ahaan ugu liita ee abaartu dalka ka jirta saamaysay sababta oo ah xoolo ma dhaqdaan beerna ma tabcadaan waa dad bulshada isaga dhex nool gargaarkan waa qayb ka mid a dadaalada gurmadka ah ee loogu jawaabayo xaaladaha abaaraha dalka ka jira qaar ka mid a qoysaska deeqda raashinka la gaarsiiyey ayaa ka mahad celiyey awseen sheeg mahamudo ate mahadsanta boqoli boqolka mahadsanta haashimkiidanindarti ilaahay mahadlee jiruleh idaninka darti halni hala deeri aabbo ilaahay mahadlen boqoli boqolka mahadsanta ilaahay mahadlen walaninka darafadaan oo ka todoba siyeedku galaan dafaan jelmad damasaaran haashim nasiidi haashiga nasiidi eeda mahadsanta boqoli boqolka mahadsanta walaninka darafadaan madadan awow husayn shaagmamad keeranakasii mahadsanta dhambala mahaabi kulaa qaadani keeranakasii maniifulin waananki baan ugroonta wahaninka darta walaan gaadidki maqabna leylanka maqabni hadda oo kamidi roobkooyte dhiigama layna dhahbarkade garbalma leh haye keeranakasii hanintannitada ilaahay qabe
ilaahay dartiisa ka bahadayni alxamdulilah ilaahay mahadle masaakiintoo ansheeni duulka noole duura ugaaridaani duulkeen ugaaridaani waa inayna qobsadi ilaanki hadduu dhigi isaadana baryaada allanku weel kaamki faajar faylow yageek raashin may hana geysiyey la taliyaha madaxweynaha xuseen sheekh maxamuud ya raashin boqolgoosi ha geysi boqolkiiba boqol eedi eedaan mahadsiyi insha allahu nimanka siyaasiyiinta kaleena wali hoob ilaahir ku rajayana nimankan meelbari ayagna ma gaban musquul ma gaban markan wali fadaan ini waliyoonahan weydiyan maxamuud cabdinuur cumar oo la taliyaha madaxweynaha dhanka dastuurka wakiil uga ahaa deeqda gurmadka raashinka ayaa sheegay inay gaarsiiyeen dadkii ugu mudnaa ee abaartu saamaysay
maygeganta rogne raashin usihanka deeqi la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee dhimay dastuurka mudane xuseen sheekh maxamuud oo dadkayha deefi raashin ilaa iyo boqoli dhowr dhuus ah raashinka maynaarays dadkayna deerti hilo maynagtoosi eed haaladan isku adagda eeda maynaarais eeda maynaarais angmaadsanyi laakiin eedan kamaadnagan maysa jeey inti oo maynaarais markalangna marar badan kelna wal hadirsidoon haddii ilaa era dadka masaakiinteena maya dad langmayleeraayis langma ungmane ilaahay ka sok dadki mayleeraayis masuuliintiyo may rajaan inti oo se odagaas ay ka daydan oo mayleeraayis raashin iyo walkal hadirsidoona haddii ilaa era ilaa iyo kun qoys oo ay saameeyeen abaaraha ka jira dalka ayaa ka faa'iidaystay deeq biyo dhaamin ah oo loogu sameeyey deegaano hoostaga degmada cadaado maxamed cabdi diirshe ayaa cadaado ka soo diray xilli lagu jiro waqhti abaar oo saamaysay dadka iyo duunyada ayaa deegaano hoostaga degmada cadaad oo dhinaca bari kaga beegan waxaa la gaarsiiyey boqol booyadood oo ay ka faa'iidaysteen in ka badan kun qoys oo ku kala nool ilaa toban deegaan oo ay ka mid yihiin laasabarin jiictubay laasbuur dhafaruryaale faryar iyo haadanle hawsha biyo dhaaminta waxaa fuliyey dhallinyaro deegaanka ah iyo guddiga abaaraha waxaana ka mahad celiyey dadka abaaraysan ee kaalmadu gaartay
magacaygu waa maxamed macalin xuseen xasan oo jooga laasbuur waxaan rabnaa meeshaan maanta inaan deeqbiyaa oo na soo gaartay dadkii na soo gaarsiiyey inaan uga mahad celinno ayaan rabnaa deeqdaasoo laba tiim ay na soo gaarsiiyeen guddiga gurmadka abaaraha ee deegaanka cadaado baabuurkaan dhabarkayga ka muuqda ayay noo soo direen waa uga mahad celinaynaa iyo guddoomiyaha waxaan kaloo uga mahad celinaynaa dhallinyarada midowda degmada docoley oo iyaguna gaarigan wixii uu ku dhaqaaqay bixiyey oo dhaqaalo ahaa oo shidaal ahaa oo darawal ahaa oo farsamadiisa ahaa ayagana waa uga mahad celinaynaa waxaan leenahay meesha aad ka soo qaadeen wax khayr badan allaha dhigo waxaan halkan si mujmal ah ka salaamaynaa ogana mahad celinaynaa walaalo muxsineen ah oo qayb ka mid ah deeq biyo ah ay ku soo sadaqaysteen deegaamo badan deegaanka hadda aynu joogno oo laasabarin uu ka mid yahay biyaha waxaa weeye laguma qaybin haddaan faalleeyo maamulka lagu cabbay qabiil laguma qaybin jufo laguma qaybin waxaa lagu qaybshay guddi qiimo badan baa ka shaqeeyey laftooda waa u mahad celinaynaa guddiga laasabarin biyaha ka shaqeeyey meel walba oo biyahaas ay la geeyey dadka muslimiinta oo soo gaara iyo doonka u soo gaara qof walbaaba intii ilaahay uga qadara ayuu ka cabbay waxaan leenahay sadaqadaas aad soo sadaqaysateen naftiinna iyo ahalkiinna iyo maalkiinna iyo diintiinna allah ku xafido waxaan joogaa deegaanka igala gaabo oo ka tirsan duculey meeshaan waxaa ka jirta abaar abaar baa ka jirta abaartaasu afar sanaba waana haysi markaanay soo kululaato aad iyo aad iyo aad u darnaatay meeshaan wax gargaar la yidhaahdo oo bila'aadanimo ma aysan imaan biyo yaroo wiilal keenaan dhallinyaro reer duculeeya oo isxilqaamay oo meelaha baraandir iyo iska xilqaama aga gaas oo dhallinyaraah boqol booyadood ahaa dadkii loo qaybshay oo wanaag lagu qaybsaday oo kalsooni lagu qaybsaday oo lagu noolaaday waxaana meeshaan ma aysan imaanin marka waxaan leenaha horta nimanka dhalinyara waa mahadsantihin boqolkiiba boqol waad mahadsantihin waad mahadsantihiin waxaana la rabaa faanoole fare kama qodno bahashu bartiya ka camiranta markaana ugu daranta xoolihii daateen dadkeena ooman yahay biyana lahayn baad kalena aan lahayn horta nimankaas waxaan kula dardaarmahaya inaad fadhiga ka kacdaan guddiga deegaanka dacoley oo ah meesha biyaha laga dhaaminayey ayaa xusay in biyo dhaaminta loo fuliyey si hufan waxaana ay ku baaqeen in lasii xoojiyo gurmadka inta abaartu jirto waxaa hadda ka horna soo gaaray dad dhallinyaro ah oo deegaankan duculey ka tirsan oo xamar jooga ayaa waxayna soo gaarsiiyeen boqol lawr oo biyo ah aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waana u ducaynaynaa biyihiina waana soo gaareen waana hubannay waana loo shubay waxaana leenahay waa dadaasheen boqolkiiba ilaha idin guuleeyo waxaana leenahay haddii ilaha kuu ron yahay abaartu iyo kow ma joogta arrintu aad iyo aad dadaal ugu laabtaan leenahay iyagana waxaan ku guwaaminaynaa waana u ducaynaynaa waxaana leenahay dadaalka labanlaaba waxaa kaloo aan ka hadlaynaa nimanka haddii ilahay kuu ron yahay xildhibaannada oo deegaankan haddii ilaahay kuu ron yahay si gooniya uu u quseeyo waa kaalintoodii way maran tahay abaaraha nooma imaan nama soo booqan waxaan leenahay dadka biyahana soo gaarsiiyey khaasatan dhallinyarada reer dacolley ajar baad hesheen ajarkiina sii labanlaaba guulaysta waalkiin waad ka sarraysaan ka sara mara dadka kale oo madaxda ah oo aan raggii hore soo mareen waxaan leenahay idinma aanaan arag wakhtigiina waa dhammaaday waxaan leenahay maryaha guntada
shacabkeenna u guntada istaaga fadhiga kaca saasaan idin leenahay waxaan leenahay xilligu waa adag yahay waxaa la bixiya biyaha u fadli badan degmada daarusalaam ayaa laga dhagax dhigay waddooyin interloog ah oo laga hirgelinaya waaxda rati weyne ayaan aadan ayaa muqdisho ka soo dirtay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka banaadir iyo gudoomiyaha degmada daarusalaam ayaa maanta si wadajir ah u dhagax dhigay saddex waddo oo interloog ah oo laga hirgelinayo laanta bilicsan waaxda rati weyne ee degmada daarusalaam munaasabada dhagax dhiga waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada daarusalaam odayaasha dhaqanka iyo bulshada deegaanka mas-uuliyiintii goobta ka hadla ayaa sheegay in dhismaha wadooyinka interlooga ah wax weyn ka tari doono bilicda iyo isku socodka deegaanka islamarkaana uu fududeyn doono gaadiidka iyo isku socodka dadka ku dhaqan degmada ugu horeyn waxaa goobta ka hadleen nabadoon shoobaaya oo kamid ah dadka deegaanka ayaa soo dhaweeyay hirgelinta mashruucan isagoo muujiyey rajada ay ka qabaan inay wax badan ka bedeli doonto horumarka iyo bilicda degmada anoo ku hadlaaya afka deegaanka nabadoonyada ee rati weyne waa idin mahad celinaynaa haddana waa idin mahad celinaynaa hambalyo hambalyo hambalyo degmada daarasalaam mare salaad lixooda ugu horeeya guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenada kulli inta oo mas-uul mamahanka soo qayb gashay waa mahadaan idin celinaynaa annagoo wadadan koowe hadda noola dhagax dhigo waayo oo untalya la saaraya laba kalna ay noo dhiman tahay shaqadoodana lagoo lagu diyaar oo lagu jiro aad iyo aadaan idin mahad celinaynaa gudoomiyaha degmada daarusalaam milas salaad dhuxulow ayaa ugu baaqay bulshada degmada inay ilaashadaan wadooyinka la dhisayo maadaama ay muhiim u yihiin horumarka degmada iyo bilicda caasimada waxaa runtii maanta sharaf weyn oo ah in aan dhagax dhigayno saddex waddo oo interloog ah oo laga hirgelinayo waaxdan rati weyne gaar ahaan laanta bilicsan taa uu noo dhagax dhigayo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir walaalkay maxamed axmed geliyabo runtii ma aha maalintii koowaad ee aan dhagax dhigayno waddo maanta waa maalmo ka mid ah taariikhdeenna oo reer degmo waxaan rajaynaynaa ilaahay idankii waddadan oo raf aheed oo bulshadu ay ku dhibaneed inaanay dib loogu dhibaatoonin waxaan u malaynayaa waxaan joognaa muddo lix bil ah waxaa noo gebagabowday laba iyo toban waddo haddana waxaan dhagax dhigaynaa saddex waddo meeshaana ugu yaraan lix kalena way noo socotaa reer daarusalaam waa mahadsantiin reer daarusalaam waxay cagta saareen waddadii horumarka reer daarusalaam waxay cagta saareen waddadii guusha si wadana ayaan uga wada shaqayn doona haddii ilaah yidhaahdo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabooh ayaa tilmaamay in maamulka gobolka uu sii wadi doono dadaalada lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan dhismooyinka waddooyinka si loo xoojiyo adeegyada bulshada guddoomiyaha degmada dabcan kuma cusba hadda gobolka degmo kaleu ka soo shaqeeyey muddo dheer ka shaqaynayey haddana midaanu ka shaqaynaya marka dee lix bilood isagoo jooga inuu hadda intii waddo oo uu sheegay halkan laga hirgeliyo degmadan isagana waa ugu hambalyeynaynaa iyo shacabkiisa annagana waxay noo tahay xaqiiqatan horumar weyn dalku horumarka uu ku tillaabsanayo oo aada arkaysiin oo hadday amni tahay hadday tahay kaabayaasha dhaqaalaha oo aada isku beddelaya iyaguna quruxda magaalada iyo dhismayaasha oo aada u horumaraya waxay la la socotaa horumarka dalku uu samaynayo waad og tihiin magaaladan muqdisho doorashooyina laga galay dastuurkii ayaa hadda la dhamaystiro dowladdu ay dhammaystirtay amniga magaalada iyo waa ogtihiin dalka amnigiisu meesha uu marayo horumarkan maanta waddooyinkan laguma fakereen haddii nabad la-aanu jiri laheyd dowlad la-aanu jiri laheyd culays uu jiri lahaa ma ma shalaan ku fakeri jirnay inaan waddooyin dhisano ma shalaan ku fakeri jirnay inay dadku iskaashadaan oo intay isku yimaadaan ay dalkooda hormarsadaan waxaas oo dhan waxaa keenaya nabadda iyo dowladnimada iyo horumarka socdaa keenaya faahfaahiino ka soo baxaya howlgalka dhan ah al-shabaab oo laga fuliyey shabeellaha hoose sumeeye daayir salaad ayaa warkaasi inoo faahfaahinaysa ciidanka dowladda ayaa maanta howlgal ka dhan ah maleeshiyada al-shabaab ka fuliyey deegaano ka tirsan gandarshe oo ku yaala gobolka shabeellada hoose wararka laga helayo saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa sheegaya in howlgalka lagu burburiyey saldhigyo iyo dhufeysyo ay halkaasi ku lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada ayaa sidoo kale la sheegay inay fashiliyeen qorsho ay kooxdaasi ka waday deegaanadaasi saraakiisha hogaaminaysay howlgalka ayaa tilmaamay in ciidamada ay si buuxda u gaareen goobihii bartilmaameedka ahaa islamarkaana ay burburiyeen xaruma ay kooxdaasi ka abaabulayeen howlgallo amni dara ah ilaa iyo hadda lama shaacin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay howlgalka mana jiro weli war rasmi ah oo kasoo baxay dowlada federaalk soomaaliya oo arintani ku saabsan howlgalada ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab ayaa muddooyinkii dambe ka socday qeybo badan oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose kuwaas oo lagu beegsanayo fariisimaha ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka al-shabaab warkii habeennimaad dhegeystayaal kala socoteen rediyo jawaarna waa naga inta